بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا bismillaahi araxmaan iraxiim wacan oo wanaagsanna khiyaartana dhegaysanaysaye ramadaan mubaarak ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada aannu idin hayna waxaa ka mida saraakiil murtadiin ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgal ciidanka mujaahidiintu ka fuliyeen duleedka qaycad ee wilaayada mudug iyo mujaahidiinta oo maanta dagaal kula wareegay magaalada biyacadde ee shabeellada dhexe faahfaahin ayaannu soo gudbin doonnaa inta barnaamijku socdo waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin uu cinwaankeedu yahay maalinta soonkaaga kadib sidee ayaad u afuraysaa munaasibadda ay ku qalinjebinayeen arday wax ka dhigata macadka albayaan oo ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe kelimaadka laga jeediyey faafareebka ayaad kaga bogan doontaan waxaan sidoo kale idin haynaa xalqada koowaad duruus tarbawi ah oo bisha ramadaan uu barnaamijka faafareebka ugu talagalay dhegaystayaashiisa cabdulqaadir maxamed rabbaani ayaa barnaamijka igala qaybgalaya aniguna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa dhammaan xarumaha wilaayaadka dalka ayaad naga dhegaysanaysaan waa mar kale iyo faafareebka wararka
نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرخي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخنوع اليوم كسرى waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka sidaad soo dhegaysateen qodobo kala duwan ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan balse qodobkeenna ugu horeeya saraakiil murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgal ciidanka mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka deegaanka qaycad ee wilaayada mudug howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen duleedka deegaanka qaycad ee wilaayada mudug ayaa lala eegtay gaari ay la socdeen saraakiil iyo maleeshiyaad murtadiin ah waxaana ku dhintay qaraxaasi sarkaal murtad ah oo lagu magacaabi jiray bashiir madoobe halka ay ku dhaawacmeen shan kale oo murtadiin ah oo uu ku jiray sarkaal murtad ah oo lagu magacaabo sheekeye kaasi oo dhaawac garaab ah uu soo gaaray dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay maanta dagaal kula wareegeen gacan ku-haynta magaalada biyacadde ee wilaayada shabeellada dhexe halkaasoo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka ridada القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا waa hagaag dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan warbixin cinwaankeedu yahay maalintaada soonka kadib sidee ayaad u afuraysaa warbixintan waxaa qalinka u qaatay islamarkaana soo jeedinaya walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabbaani su-aashaas waxaa horay jawaabteeda u bixisay shareecadeenna islaamka sida ku cad xadiid uu warinayo anas radiallaahu canhu waxa uu leeyahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam inta uu tukin salaada waxa uu ku afuri jiray rudabka haddii la waayo timirta haddii la waayo biyaha abu daa'uud waxa uu ku warinayaa safxada laba kun saddex boqol konton iyo lix tirmidina waxa uu ku warinayaa safxada lix boqol sagaashan iyo lix waa sunno mustaxab ah ee maahan waajib la jideeyey waxaana qofka u bannaan in uu ku afuri karo waxyaabaha kale ee wanwanaagsan maadaama shareecadeennu tilmaantay in lagu afuro rudab waa maxay rudabku rudabku waa timir rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam cuni jiray haddii taas uu waayo timirta ayuu cuni jiray haddii uu waayana biyo ayuu cabbi jiray haddaba aynu u eegno caafimaad ahaan timirtu waxa ay qani ku tahay masaadirta nuxaasta magnesiamka selenium iyo magnesium sidoo kale waxaa ku jira vitamiinka loo yaqaano k dhammaan fitamiinada iyo macaadinta ku jirta timirta ama laga helo waxa ay muhiim u tahay ilaalinta badqabka lafaha iyo ka hortagga cudurrada ku dhaca lafaha amaba xiriirkala leh sida lafa burburka iyo sidoo kale waxaa timirta ku jira faytaminka loo yaqaano b oo u wanaagsan wax ka qabashada xanuunka asaasaqa ee azahaymer jariiradda istanbul brine hosbital oo ka faallota arrimaha caafimaadka waxa ay leedahay timirta waxay sidoo kale u wanaagsan tahay in ay wax ka qabato xasaasiyadda maqaarka dhibaatooyinka calool fadhiga miisaanka culus iyo kuwo kaloo fara badan dhanka kale haddii aynu u weecno biyaha sida uu leeyahay doctor eric beek oo ku takhasusay nafaqada iyo dawooyinka waxa uu leeyahay biyaha waxay u wanaagsan yihiin dhammaan caafimaadka qofka bani aadamka iyo guud ahaan noloshiisa biyaha wanaagsani waa in ay biyuhu ahaadaan kuwo aan meelna ku sii jelnayn waxa uu leeyahay dhakhtarku warshadaha ka howlgala biyosifaynta way ku kala duwan yihiin habdhaqanka iyo shaqada haddana sidaas oo ay tahay waxaa jira maadooyin ilma aragta ah oo bakteriya ah oo ku jira caagadaha ay ku soo sijalayaan biyaha sidaa darteed waxaa wanaagsan in qofka biyaha uu isticmaalayo uu ku isticmaalo cusbada ama milixda laga soo diyaariyey badda ama inuu qofku biyaha ku isticmaalo liin dhanaan Water. Please comment down below of what type of water that you drink. Is it tap water, plastic bottles? Do you use glass bottles? Do you use a water filter? I'm really curious. Obviously, you probably already know that tap water is pretty toxic. So a lot of people are shifting to more bottled water.
haddaba biyuhu waxay u wanaagsan yihiin dhammaan badqabka caafimadeed ee qofka ugu dambayn maxay tahay talada ugu wanaagsan ee markaad afurto kadib ay tahay in aad cunto sida uu ku talinayo doctor khaliil ibraahim oo ku takhasusay nafaqada iyo dawooyinka waxa uu leeyahay ha cunin cuntooyinka saameynta ku leh jirkaaga amaba dhibaya kuwaas waxaa ka mid ah waxyaabaha shiilshiilka ama la dubay iyo dufanka kuwaas oo keeni kara khatar caafimadeed haddaba dhakhtarku muxuu leeyahay الافطار اهم نقطه قاعده اساسيه لا تجمع بين النشويات والدهون عند كسر الصيام لا تجمع بينهم ابدا ليه النشويات راح تحفز وترفع الانسولين السما والكوليسترول او الدهون الدهون الصحيه راح ترفع الانسولين بس بطريقه ثانيه الاطباء يعرفوها اللي هي الاي اس بي بي اللي هي اسيليشن ستيميوليتنج بروتين بروسيس ما عليك بالاسم هذا هذول ايش يسووا يخزنوا دهون على طول عشان كذا في ناس في رمضان رمضان شهر صيام ليش يمتنوا يمتنوا بهذا السبب عشان كسروا الصيام بالنشويات مع الدهون سوا زي ايش رز مع دجاج سمبوسه عجينه مع زيت تمام ادامات عيش مع دهون لا تجمعهم ابدا doctor khaliil waxa uu tilmaamayaa dhammaan waxyaabahaas la shiilshiilay waxa ay sare u qaadayaan sonkorta iyo dhiigga iyo sidoo kale kolestaroolka maxaa wanaagsan inuu qofka cuno ama uu cabo doctor ibraahim khaliil ayaa mar kale inoo sharaxaya طيب ايش ابدا افطاري أربع خطوات راح أذكرها لك وراح أفصلها لك واحد خل التفاح الشيء الثاني شربة العظم الشيء الثالث صحن سلطة الشيء الرابع مصدر بروتين haddaba dhegaystow dhakhtarku waxa uu tilmaamayaa khalka tufaaxa maraqa iyo qudaarta iyo sidoo kale masaadirta laga helo borotiinka isticmaalka dariiqadaas ayuu ku talinayaa doctor ibraahim khaliil haddaba dhegaystow arrimahaas aan soo sheegnay maxaa kaaga baxay sideese naftaada ugu dabaqi kartaa adiga ka bilow maalinta xigta ee soonkaaga أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan haatanna wilaayada jubbada dhexe munaasibad ay ku qalanjebinayeen shan iyo labaatan arday oo muddo sannad ah wax ka baranaysay machadka albayaan ayaa lagu qabtay degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe machadkan waxaa lagu bartaa luuqadda carabiga xafladda gebagabada waxaa laga jeediyey kelimaad kala duwan codadka idinku soo maqan waa sheekh cabdulwaaxid isxaaq muudey iyo sheekh maxmed balli oo kelimaad ku saabsan ahmiyadda luuqadda carabiga ka jeediyey munaasabadaasi قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون أولا إلهي ومعصان سبحانه وتعالى معهد البيان لتعليم اللغة العربية ومعهد هذا قيام بضن مستوي سنة هذا هذا أسرعي سنة اللغة العربية وأفضل اللغات إطلاقا هاي لو لقد نبينا عليه الصلاة والسلام waa luqatu lqur'aan waa luqatu ahlujanna waxay ahaatay luuqadan ilaa luuqado badan baa jira wixii ayada ka soo haray wa asbaxat alluqat alcarabiya bayna alluqaat kalqamari bayna alkawaakib waa dayaxaas xidugahana hareerihiisa ay yihiin waxaa la ogyahay culumtu saddex meeloodunbay un ka soo baxdaa qalbun mufakir horta waa in la helo qalbi fikirahay taaniyan lisaan mucabir wixii qalbiga ku jiray in la lisaan cabirahay thalith bayaan musawar hadal la caddeeyey intaasaa marka yaa waxayba noqon cilmi ama culuum runtii luqadan carabiga sida horey loo tilmaamay waa luqad aada u macaan ayadoo la dar yeelo ihtimaam la siiyo waxay ka dhigan tahay cinaayatun bishariicati alislaamiya ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu nagu cisay ummaddan islaamka in luqadeeda uu ka dhigay luqatulqur'aan salafkana aada bay ihtimaam u sii jireen luqadan ilaa runtii ammaanadaas ay kala qaataan jiil ilaa jiil ilaa an yarita allahu alarda waman calayha salafka hadday way dardaarmi jireen in la barto maqaalada sidnaa cumar baaba ka mid tacalamu alcarabiya fa innaha min diinikum luqa carabiyana hadde waa min addiin maxaa yeelay kitaabka iyo sunnada lama fahmi karo haddaan luqa carabiya la fahmin laakiin waxaa jira weerar adag iyo qaswatulfikir oo luqadan lagu hayo oo xagga cadowga ah manaahijtii tacliim tacliimiga ahayd bay naga soo weerareen ummadda taariikhdeedii in laga fogeeyey waxaasoo dhan bay weerar ku soo qaadeen luqa carabiyana wayba u tashteenba maadaama ay tahay luqa aada u sarraysa irtibaadii xiriirna la leh qur-aanka islaamka saameynna ku leh dadka mujtamaca muslimiinta inay midoobaan haddii ummaddu ay ka fogaata luqa alcarabiya fahmigeeda waxay ka fogaan diinta fahmigeeda wajazakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون الله سبحانه وتعالى wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay waxaan idiin soo dejinay qur-aan luqadda carabiga ah kalaamka ilaahay subxaanaه wa tacaala ilaahay wuxuu u doortay luqadda carabiga ah iyadoo luqaadkii kale ay jiraan haddana liahmiyatin ilaahay wuxuu yidhi lacallakum tacqiluun waa luqad macnaha hodan ah macadkan albayaanna wax weyn ayuu soo kordhiyey jasahum allahu khayran mu-asisiintii iyo iyo qof kastoo waxbay ka qayb qaatay waxaan leenahay baaraka allaahu fiikum annaga marka luqadu iyo barashadeedu waa inay ilaahay subxaanahu wa tacaala ay noo dhoweysaa wajazaakum allahu khayran wasali allahu wasalama calaa nabiyina maxamedin sidoo kale maamulka machadka albayaan ayaa isagana ka hadlay muddada waxbarasho ee machadka iyo ardayda dhammaysatay waxbarashada ضيوفنا الأعزاء أعضاء الهيئة التدريسية وأبناؤنا وبناتنا الخريجون أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في هذا اليوم المبارك يوم الفرح والاحتفاء يوم جني ثمار الجهد والاجتهاد نجتمع اليوم في هذه اللحظات لنحتفي بتخرج الدفعة الثانية من طلاب معهد البيان لتعليم اللغة العربية بعد سنة دراسية كاملة من التعلم والمثابرة والسعي الجاد في طلب العلم. هذه الدفعة التي تحملت المسؤولية وبذلت الجهد وأثبتت أن السعي والمواظبة والاجتهاد يؤتون أكلهم في لكل من عقد العزم على النجاح والتميز إن معهد البيان لتعليم اللغة العربية هو منبع للعلم ومنارة للمتعلمين يوفر لهم كل ما يحتاجونه من تعليم وإرشاد وتوجيه بيد كوادر تدريسية متفانية يسعون دوما لتادية رسالتهم التعليمية بكل أمانة وإخلاص وها نحن اليوم نقف معا لنشهد نتائج هذا الجهد المبارك ولنشارك خريجينا فرحتهم ونفتخر بإنجازاتهم أبناءنا وبناتنا الخريجين والخريجات أنتم اليوم تضوون صفحة مهمة من حياتكم العلمية وتفتحون أفقا جديدا نحو المستقبل فكونوا دوما فخورين بما أنجزتموه وسيروا في طريق العلم والمعرفة بكل عزم وإصرار وتذكروا دوما أن اللغة عنوان الهوية وأنها مفتاح المعرفة فاحفظوها وتعمقوا في أسرارها فبها ترتقون وبها تصلون إلى العلا وفي هذه المناسبة نوجه أسمى عبارات الشكر والاعتزاز إلى الهيئة التدريسية والى جميع من ساهم في دعم هذا الصفح العلمي والى الاسر الكريمه التي كانت داعما وسندا لطلابنا طيله رحلتهم التعليميه فجزاكم الله خير الجزاء وبارك في جهودكم dhankooda waxa ay ardaydu soo bandhigeen wax ka mid ah cilmigii ay ku soo barteen machadka albayaan الحضور الكريم السادة المسؤولون والعلماء المعلمون الأعزاء الإخوة الخريجون والخريجات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه جل في علاه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد اليوم يوم فرح وسرور يوم حصاد ويوم قطف الثمر والأمس كانت يوم زرع ويوم جهد واجتهاد ولا يندم من استغل وقته واعتنى درسه هي تاريخ مضت أعني الأوقات التي أخذنا فيها بالدراسة في رحاب معهدنا المبارك وكم كنا نتوق ونشتاق أن نصل إلى هذا المشهد السعيد بعد فترة كنا من الصبر والرباط على حلقات الدراسة وفصول التحصيل وها نحن اليوم بحمد الله نضوي صفحة تاريخية من مشوارنا التعليمي وننهي فصلا من فصول حياتنا مع العلم والأدب ها نحن اليوم في حفلة التخرج من معهدنا الغالي الذي قضينا فيه وقتا ماتعا ومفيدا وقد جئت أمامكم لألقي كلمة الشكر نيابة عن إخوان الخريجين والخريجات فالشكر لجميع الحاضرين والحاضرات من الآباء والأمهات والعلماء والطلاب والنقباء والتجار والمسؤولين وجميع مؤسسات التعليم ونقول لهم جزاكم الله عنا وعن الإسلام خيرا فلقد من الله تعالى علينا بأفضل لغة في الأكوان إنها لغة القرآن الكريم فهي أساس اللغة وتاجها وفخارها وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن اللغة العربية زهرة التاريخ وشهادة الأجيال والمنهل العذب والبيان الساحر ومفتاح الحق المبين لغة إذا وقعت على أسماعنا كانت لنا بردا على الأكباد البيان البيان البيان معهد قد فاقا كل معهد فيه نلنا العلم والحفظ مع الفهم والحفاظ رواد الغد لا تسل عني ماداه واعتبر في سان الشمس اعتلال الأرماد يا من اجتمعتم اليوم احتفاء بتخرج كوكبة جديدة من طلاب لغة العربية في معهد البيان حياكم الله جميعا أيها الأحبة لا يخفى علينا جميعا أن المرأة كانت وما زالت ركنا أساسيا في بناء الأجيال وحفظ الهوية والثقافة ومن أعظم ركائز هذه الهوية لغتنا العربية لغة القرآن والعلم والأدب والفكر لها دور كبير في نقل اللغة للأبناء وتغذية عقولهم بها وهي التي تحرص على أن يكون حديثهم بالعربية الفصيحة وهي التي تساهم في تعليمهم كيف ينطقونها ويحبونها فالأم الحريصة على اللغة تخرج جيلا يجيد التعبير عن نفسه ويحافظ على تراث أمته سلام الله عليكم قريبا سيقدم علينا ضيف كريم ضيف طالما انتظرناه وهو شهر رمضان المبارك خلال نهاره نصوم وفي أسحاره نقوم تعالوا نتأمل حال الصالحين في هذا الشهر لنقتفي أثرهم سرت في سمانا صالحات من البشر فخلت كأن في زمان أبي بكر مشاهد إيمان تذكرك الأولى ضوتهم سنين الدهر في سالف الدهر أتى رمضان يا لها من غنيمة فطوبى لمن يحظى من الله بالأجر أرى موكب الصوام والسعد طافح عليهم وهالات من الحلل الخضر كأنهم في جنة الخلد خيموا على الكوثر الرقراق والناس في الحشر أفضل طريقة هي البدء بالمفردات والجمل الشائعة في الحياة اليومية بدلا من الغوص في القواعد النحوية مباشرة. التعلم بالممارسة والاستماع يساعد كثيرا في اكتساب القواعد وأيضا عندما يشعر المتعلم بالراحة مع اللغة يمكنه التدرج في فهم القواعد الأساسية التي تساعده على تحسين مستواه. أفضل طريقة هي التحدث مع الناطقين بالعربية قدر الإمكان، والنطق يعد من أهم العناصر لتعلم أي لغة. إذا ننصح المبتدئين بالاستماع المكثف والاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم مع التكرار بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا waa hagaag dhegaystayaal gebagabada barnaamijka faafareebka wararka ayaanu isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan xalqada koowaad duruus tarbawi ah oo bisha ramadaan uu barnaamijka faafareebka wararka ugu talagalay dhegaystayaashiisa waxaana xalaqaadkan si kooban inoogu soo gudbinayaa culimaa udiinka qaybta koowaad waxaa inoo soo jeedinayaa sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ah culimada diinta islaamka waxaana uu shiikhu ku soo qaadanayaa ahmiyadda ikhlaaska iyo mutaabacada أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أه waxaan kelimad yar ka oranayna insha allahu tacaala ikhlaaska ikhlaasku sidaynu ogsoonahay ee waa acmaasha niyada ayuu ka mid yahay acmaasha u qaybsamaysa wax badanka ka imaanaya iyo wax eh, niyada ka imaanaya Ee, xadiis saxiixa waa kii ahaa saxiixinka ku sugan xadiis camar radiallahu canhu nabigu inuu yiri sala allahu alay wasalam inama alacmaalu binniyaat wa inamaa likulli imri'in maa nawaa walikulli imri'in maa nawaa qof walba wuxuu leeyahay wixii uu niyeystay waxaanuusan niyeysan qofna ma helayo wey man zaraca alqamxa laa yaxsudu shaciir waa laba geedo isu dhow qamxiga iyo qamadiga iyo baasha shaciirada la yidhaha kaad beerata unbaa kuu soo baxay ku kale kuu soo bixi maayo acmaashuna waa sidaas waxaa niyeysatid oo ayaad leedahay laakiin weliba waa wixii khayra Ee, inama alcamaalu biniya ashu sida ibnuqayim sheegay waa jinsiye maahana waa cahdiye wey camal oo dhan waa waxaad u niyeysataa suuragal maaha hadduu muxaramaad baan khayr u niyeysanaya khamri iyo zina inta sameeyo wanaag baan u dan leeyahay wax jira maaha niyadu waa aad bay cajiib u tahayo xadiis baab ah athar laga wariyo ninka la yidhaahdo abibakr radiallahu canhu baa wuxuu odhanaya niyat lmuminu khayru min camali qofka muminka niyadiisaaba ka khayr badan camalkiisa oo wuxuusan camal ku gaari karin buu niyada ku gaari karaya taasna nusuusta way ku badan tahay oo waxaa ka mid ah xadiiska sahal ibn xunayf ee saxiix muslimka u dhahaya nabigu caleyhi salaatu wasalaam ee, man sa'ala allaha shahaadata bisidqin balagahu llahu manaazil shuhadaa si dhaba ninka u niyeysta ilaahay u weydiisa j- ee, shahaado ilaahay baa gaarsiiya manaasisha shuhadada marka waxaadan ba camal ku gaarteen baa niyada ku gaaraysaa niyadu waxa weeye marka waa cajo badan weeye Een, ikhlaasku marka waa arrin ku xiran qofka inuu niyeysto si dhaba waxa uu ka- uu shaqaynayo ee, camalka uu qabanayo ilaahay oo keliya inuu ugu dhowaanayo uusan cidna ku raaligelinin cidna isku tusayn cidna isku maqashiinayn sharaf iyo shuhro kale uusan ku rabin ee uu ku rabo raalli ahaanshaha rabbi oo keli ah kaas baa anfacay waana kan ay leeyihin culummadu wax nooga dhib badan acmaasha islaamka ah diinta islaamka la qabanayo wax ka dhib badan nama soo marin oo naftu way isgedgedinaysaayoo maadaama camalkaas ah, wax nacfiyo ma- muuqdo maaddi aadan ku helayn shaydaanku marba dhan buu kaa soo gelaya oo leeyahay xaggaa ka fiiri wuxuu dhinacaas wax kaga raadso Ee, mar walba inuu kaa fasaadiyo camalkaagi akhiro ayuu isku dayaya marka camalka dee waxaa shardi u ah marka inuu noqdo mid ilaahay khaalis u ah towxiidka waa tan la yidhaha towxiidul uluhiya saddex sh- rugnina waa leeyahay saddex shardina waa leeyahay saddexda rugni oo u leeyahay waxaa ka mid a in eh, ithbaatu alcibaadati oo cibaadada ah badaniga iyo iyo shacairta ilaahay in loo sugo oo keliya wixii ka saaran laga nafiyo xukumka in ilaahay in loo sugo wixii kale laga nafiyo laga dheereeyo iyo ithbaat alwilaa walbaraa alwilaa walbaraa ilaahay in loo sugo saddexdaas waa arkaanta uu leeyahay caqiidadu ay leedahay uluhiyadu ama cubudiya ama daaca kaa tiri saddex kaleo shardhisoo ma jirto oo cibaadada loo shardinayo sixadeed waxaa weeye hal aayad baa ilaahay ku koobay man camila saalixan min dakarin oo unsaa wa huwa mu'minun falanuxyanahu xayaatan tayiba camalka saalix goormuu noqonaya laba shardi haddii la helo soo mahayn ikhlaas in la helo wamaa umiruu ilaa liyacbudu llaha mukhlisiina lahu ddiin dadka lama amrin ilaa ilaahay oo keliya inay cabadaan oo khaalis yeelaan daacada mooyaane wax kale dadka lama amrin nebiguna wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ana akhna shurakaa can shirki man camila camalan ashraka fiihi macii hayrii taragtuhu wa shirka anugu kuwo wax wadaaga kooda sii deeqtoon waan cidna wax la wadaagayn ugana baahnayn baan ahay qofkii camal sameeyo cid kale ila wadaajiya waan uga tegayaa cidduu ila wadaajiyey shaqa kumili anugu ilaahay waa qaniga koomka iskale subxaana wa tacaala dhammaantii marka camalku waa inuu ilaahay khaalis u yahay man camila saalixan salaax dhinaca kale waxa weeye inuu noqdo manhaj shareecada inuu waafaqsan yahay camalku waa mutaabaca in la helo mutaabacat nabi sala allahu alay sallam ilaahay baa wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala wamaa ataakum arasuulu fakhuduuh rasuulku wuxuu idinla yimid qaata wuxuu idinka reebana ka taga wamaa nahaakum canhu fantahuu nabiguna muxuu yidhi sala allahu alay wasalam man camila camalan man axdata fii amrina haada riwaayad kale amarka innagaan isaga aho shareecada islaamika ah islaamiga ah qofka wax ku soo kordhiya aanan amrin laysa caley amrunaa fa huwa raddun waa lagu celinayaa wax laga sawaabinayo u ka ajirelaya ma leh marka labadaas shardi waa man camila saalixan camalkaa saalix ku noqoni labadaas shardi inuu shareecada waafaqsan yahay camalka aad qabanaysa inuu yahay dartikaa yahay ma dhici kartaa labadaas shardi isagoo laga helay qofka camalkiisa inuu faasid noqdo waxay dhacaysaa way badan tahay meeqaa maanta xajinaysa oo labeyk allaahuma labeykada ku haysa oo ilaahay darti u soo xajiyey oo shareeca nusuustii dhan xifdisan mataqaanaa fiqigii xajka oo haddana muslimba aan haynba wax laga aqbalaya aysan jirin waa muslim dimuqraati wa huwa mu'minun baa shardi saddexaada isaga oo mu'minahoo dawaaqiiddii oo dhan ku kufriye waay dawaaqiiddii oo dhan qof ku kufriyey oo ilaahay iyo rasuulkiisa risaaladaa rumeeyey oo muwaxida qofkaas baa laga aqbalayaa camalka maahan muslim qabuuriya muslim daaquuti oo shaydaan ku xiran yaa imisaa maantay xajinahayo haddana markuu soo noqdo laga yaaba daaquudka reerka sixirka u qaabishanaa inuu tago oo ka faashado ama maaragtay uu yiraahdo hebel baa idhibaya iyo sixir saxarada dadka ku xiran waa shayaadiin kuhanada kuwa ku xiran wax weydiinaya kuwa mataqaanaa dastooraadka dastoorka qabiilka ku xiran oo xeerarka waa sharci kii ilaahay garab socdo waxaasoo dhan dimuqraadiya qabuuro kulli waxaasna waa dawaaqiid qofaan waxaa ku kufrin wax laga aqbalaya ma jiro wax laga aqbalaya ma jiro saddexdaas shardi buu marka camalku leeyahay ilaahay camalkeenu dhammaantii ha aqbalo wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka caawa waa inaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
لنا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى